madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa habeenimadii xalay u dabaaldegayay sanad guuridii lixaad ee kasoo wareegatay markii xilkaasi loo doortay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamanka ayaa baydhabo kala qaybgalay munaasabad loo sameeyey lix sanad guuradii kasoo wareegtay markii xilka madaxweynaha koonfur galbeed loo dhaariyey waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda waxqabadka dowlad goboleedka koonfur galbeed muddada lixda sano oo uu hogaaminayay madaxweyne lafta gareen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo munaasabadda ka hadlayay wuxuu sheegay dalka inuu xilli kala guura galay sidoo kale ra-iisul wasaare xamdan wuxuu xusay in dowladdu ay dagaal adag kula jirto kooxda al-shabaab waddanku wuxuu ku jiraa marka dagaal adag oo aan kula jirno khawaarijta oo aynu ka sii adkaanayno oo aynu u baahannahay inaynu waxoogaa yarsaan sheegay aynu gawsaha isku qabanno aynu adkaysano waxaynu ku jirnaa xilli ay atmis guurayso oo mishin cusub uu imaanaya dalka oo u baahan marka xilliyadaas kala guurka ah inaynu nabadgelyada adkayno midnimada adkayno aysan ka faa'iidaysanin cadow xilliyadaas marka waa transition dhinaca amniga ah waxaan ku jirnaa transition dhinaca dhaqaalaha ah oo ay waddanku u guuray xataa tan dowladda federaalka budgetku waa kaad ogtihiin sanadkan wuxuu gaadhay one billion ayuu gaadhay marka heerkaasaan u soconnaa marka waxaynu u soconnaa dhaqaale ahaan inaynu istransform garayno oo aynu meeshii aan joognay ka dhaqaaqno si xoog loogu dhaqaaqno waxaynu ku jirnaa geedi oo aniga aan runtii ku ammaanayo cabdilcasiis waxyaabaha uu reer koonfur galbeed iyo qarankaba usoo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyey oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada konton iyo shan sano kadib in dadka soomaaliyeed la yidhaahdo qofkaad idinka rabtaan doorta madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa khudbadiisa ku sheegay dowladdiisa inay ku tallaabsatay horumar la taaban karo dhinacyada amniga cadaaladda maaliyadda ama dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya waxay ku tillaabsatay horumar muhiim ah oo la taaban karo muddadii lixda sano ahayd ee aan joogay koonfur galbeed hawshaas waxaa gundhig u ahaa afar tiir afartaas tiir oo kale ah amniga iyo cadaaladda oo tiirka ugu horreeyey ahaa waxyaalaha nooga qabsoomay wax inta ku soo koomaya maanta caawa laga sheekayn karo ma aha waxaan aad iyo aad tillaabo xoog leh ugu qaadnay la dagaalanka argagixisada waxaa loo maray midnimo iyo awoodda shacabka horumarinta arrimaha dhaqaalaha miisaaniyadda kordhaysay iyo dhaqaalaha kobcaayay markaan imaanayay xafiiska waxa ay ahayd sidii aad ku arkayseen bandhigii inta lasoo bandhigay miisaaniyadda siddeed milyan maantana waxaa ilaahay mahaddiisa ah waxay maraysaa afartan milyan dowladda koonfur galbeed waxay hirgelisay nidaamka midaysan dakhli aruurinta qasnadda dowladda ee t s a loo yaqaano horumarinta bulshada caafimaadka yaa ugu horreeyo helitaan adeegyo caafimaad lana gaarsiiyey miyi iyo magaalaba saddex boqol iyo afartan iyo lix xarumoodoo caafimaad ayaa la hirgeliyey oo lacag la-aan ah waxaa adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah helay dad gaarayo hal milyan qof waxbarashada dowladda koonfur galbeed waxa ay hirgelisay nidaamka waxbarasho oo casriyeysan tayo leh una adeego muwaadiniinta dowladda koonfur galbeed tirada guud ee ardayda laba kun siddeed iyo tobankii waxay ahayd toddobaatan iyo laba kun ardayda laba kun labaatan iyo afartana waa laba boqol oo kun oo arday iyo ka badan waxaa meeshaas ka muuqato arki kartaan tillaabada loo qaaday waxbarashada iyo adeegeedii in dadka la gaarsiiyo waxbarasho firi ahna la helo madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa dhanka kala caddeeyey in dalka uu aaday doorasho qof iyo cod ah sidaasi darteed ay noqon doonaan dadka ugu horreeya ee hergeliya waxaa ilaahay mahaddiisa ah in loo gudbay uu dalka aaday doorasho qof iyo cod ah sharafay noo tahay dadka ku faraxsan baan nahay wakhti badan sugaaya baan nahay lixdankii ilaa ay maanta u taagnaa in dadka soomaaliyeed ay codeeyaan oo ay madaxdooda doortaan oo ay ayaga ay masiirkooda iyo dadka matalaya ayaga uu ka yimaado uusan qof iyo laba aysan ku ekaan oo wax muddo dheer aan raadinayno waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inay soo dhowdahay laguna heshiiyey dadaaladeediina meel fiican marayaan rajo badanna aan ka leenahay waxaan diyaar u nahay marka dadka ugu horreeya oo soomaaliyeed oo hirgeliyo inaan noqono kalsooni aan isku qabno kalsooni aan isku qabno darteeda waxaan muddo dheer haminaynay oon aaminsannahay haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed dadka keliya oo ku faa'iidi doono oo ka faa'iidi doono inay codeeyaan oo qof iyo cod lagu codeeyo kalsoonideeda inaan qabno aana ka faa'iidi doonno insha allah sagaal iyo tobankii diseembar sanadii labada kun toban iyo sideedka ayaa cabdicasiis xasan maxamed laftagareen loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed wuxuuna xilkaasi hayaa muddo lix sano ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo